halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee kow iyo soddonka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal waa aroor khamiisa bisha februari waa sagaal sannadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacaddeenna saaka iyo calamka waxaa halkan wadajir idinkaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
haddii aan ra'yigayga ka hadla aniga shacabka weynaha waxa ay qabaan haddii aad ogaan laheedeen dunida caawa kama aysan dhicin soomaaliya caawatan jirto mid lamida weli maana ku ark farmaajo guul baan leeyahay waxaan leeyahay cadowgaaga allaha jabiye waxaan kugu taageeray ballantii soomaaliya aad ka gashay hadda ka hor taariikhda ay ku qoran tahay waa qaar ka mid ah dad fara badan oo xalay magaalooyin dalka iyo dibaddiisa ka dhigay mashxarado ay ugu dabaaldegeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo warbixin ayaan idinkaga haynaa waxaad kalood maqli doontaan warbixin ku saabsan geerida allaha u naxariistee jenaraal cadde muuse xirsi oo shalay ku geeriyooday dalka imaaraadka carabta cadde muuse wuxuu ahaa nin soomaalidu aada u taqaano oo cadde magaciisi uusan ka soo jeedin kalarkiisa laakiin wuxuu ahaa nin hadalkiisu cad yahay oo baland ah oo runta sheega oo allaalaal ah sidoo kale waxaad maqli doontaan warar ku saabsan soomaalida iyo weliba xubintii ciyaaraha iyo heesaha balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
sida ay ku soo warramayaan wariyayaasha v o eda ee soomaaliya iyo weliba qurbaha waxaa aada loo soo dhoweeyey doorashada shalay ay xildhibaanada labada aqal ku doorteen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalooyin ay ugu horreyso caasimadda dalka ayaa aada looga dabaaldegay iyadoo rasaasta la kala joojin waayey sidoo kale waxaa laga dabaaldegay magaalooyin badan balse waxaa xiriir nagalala soo sameeyey magaalooyinka ay ka mid yihiin boosaaso cabudu ah bacaadweyn oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug baran iyo gaarisa wararka ayaa intaa ku daraya in magaalooyinka qaar ay dabaaldegyadani khasaare geysteen magaalada cabuduaq ee gobolka gudguduud waxaa ku dhintay hal ruux kadib markii ay rasaas haleeshay ka mid ah kuwii loogu dabaaldegayay dhaawac ayaa sidoo kale la warinayaa inuu halkaasi ka jiro magaalada baran ee gobolka sanaag ayaa sidoo kale waxaa iyadana ku dhaawacmay hal qof kadib markii rasaasihii lagu dabaaldegayay mid ka mid ah ay haleeshay dowladda maraykanka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo xalay si aqlabiyad leh ay baarlamaanka soomaaliya ugu doorteen gudaha magaalada muqdisho bayaan ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu si dhow ula shaqayn doono madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ee soomaaliya dowladda maraykanka ayaa ku dhiiragelisay hogaanka cusub ee soomaaliya inuu tallaabo la aamini karo u qaado sidii uu uga taqalusi lahaa musuq maasuqa iyo sidii uu u samayn lahaa hay-ado xoog leh oo kasoo shaqeeya doorashooyinka soo socda si loo suurogeliyo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho hal qof iyo hal cod ah sanadka labada kun iyo labaatanka bayaanka waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in maraykanku uu madaxweynaha iyo dowladda cusub ee soomaaliya kala shaqayn doono sare uqaadidda dib u heshiisiinta howlaha gurmadka abaaraha ammaanka iyo dhisidda hay-ado xoog leh oo fuliya dowlad wanaag iyo horumarinta ummadda soomaaliyeed subax wanaagsan dhegaystayaal halka warkaasi uu idinkaga imaanayana waa v o a washington aan ku horeyno kadib markii shalay ay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ay ku doorteen magaalada muqdisho madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soomaali badan oo ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa xalay ay ugu mashxaradeen dabaaldegyo ay ku soo dhoweeyeen doorashada madaxweynaha soomaaliya hogaamin doona afarta sano ee soo socota warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey wariyaha v o eda jaamac buulle jaamac waxaan u mahad celinayaa xildhibaanada sharafta leh oo isbeddeldoonka ah kuwa codkoodii isiiyey iyo kuwa aan codkoodii isiinin maanta xildhibaanada federaalka soomaaliyeed waxay ka turjumeen rabitaanka shacabka soomaaliyeed ereyadaasi kooban waxa ay ka mid ahaayeen hadal gaaban oo uu xalay jeediyey madaxweynaha la doortay ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo isagoo uu weli ku sugnaa goobtii ay doorashadu ka dhacday haddaba sidee ayay soomaalidu u soo dhoweysay madaxweynaha cusub ee la doortay aanu ku bilowno caasimadda magaalada muqdisho
walaal axmed cabdulaahi sheekh axmed walaal haddii aan ra'yigayga ka hadla aniga shacabka weynaha waxa ay qabaan haddii aad ogaan laheedeen maasha allah dunida caawa kama aysan dhicin soomaaliya caawatan jirto mid lamida weli maana ku arki maxay tahay wallaahi farmaajo sida loo taageersan yahay shacabka dhallinyarada iyo hooyooyinka iyo odayaashaba intaba farmaajo magaciisa unbaa kor loo yeerinayaa madaxweyne la midana weli maxamed siyaad bare kabacdi madaxweynaha madaxweyne la mida maana arki iiday shariif xasan iiday maxaa caa u soo banaanbaxdeen aa waxaan usoo banaanbax farxad oon aniga ku taageeray farmaajo maxaa ku taageerteen waxaan ku taageernay intii yaroo maaragtay saddexda bilood ehedowna qanciyey ka bacdin waana la aamusiyey waa hadduu noo soo gacan galaa soo madaxweynaha waa tahay okay marka dareenkaaga waa sidee dareenkaaga maasha allah lama koobi kara cawada hurdima lihi saan laamigu taagana iga daacada wariyaha iyaga magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixinta dareenka shacabka muqdisho inooga soo diray haatanna boosaaso halkan waxaan leeyahay hambalya hambalya hambalya hambalyaan leeyahay dowladda u curatay soomaaliya ilaahay mid aan maxay tahay aan ku guulaysano guul ku gaadhna ha nooga dhigo farmaajo guul baan leeyahay sanad baan taageerayay bil baan taageerayay een whatsappku ii saaraya facebookku ii saaran yahay aad ayaan u taageersanahay waxaan leeyahay cadowgaaga allaha jabiya waxaan kugu taageeray ballantii soomaaliya aad ka gashay hadda ka hor taariikhda ay ku qoran tahay ee ahayd amisom baan ka saarayaa soomaaliya oo wiilasha soomaaliyeed ayaan mushaharkooda u qorayaa kadibna iyagaa xoraynaya soomaaliya codkaasaan kugu taageeray waan kugu taageersanahay balya baan leeyahay madaxweynaha qaranka soomaaliya farmaajo wax badan baan ku sugaynay wax badan baan kuu samraynay farmaajo waa ku jecellahay ilaahay ku guulaya mahad iskale waxaan hambalyo u dirayaa xildhibaanada soomaaliya waxaan leeyahay waxaad ka dhawayseen waxaad ka dhawayseen riyadii soomaaliya waxaan leeyahay guulaysta farmaajo waxaan leeyahay guulaysta xildhibaana waxaan leeyahay runta ilaahay marka la sheego soomaaliya waa u hiiliseen lacag maydin hiilin laaluush maydin qaadan aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf wariyaha magaalada boosaaso ee v o a bal markana aanu jaleecno gaarisa
anaka haddaanan dhallinta ku dhaqaana gaarisa waqooyi bari gaar ahaan gaarisa waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayey guusha taariikhda ee ay gaareen eh, soomaaliya guusha u gaaray farmaajo konton sanaan sugayne marka aad baan u faraxsanahay baarlamaanka waxaan leenahay waa mahadsantiin
magacay xaliimo cabdulaahi xasan waxaan u soo baxay faryaalo yaan u dabaaldegay madaxweynaha cusuban ee gaar een, soomaaliya yaa u dabaaldegaya soomaali baan nahay magaca soomaali baan u soo baxay magacayga waa uwax caawa halkan ay ka shidan tahay waxaan u dabaaldegaynaa madaxweynaha madaxweynaha soomaaliya ha noolaato soomaaliya weligeed weligaa soomaaliya ma aragtay maya maya xagad ku dhalatay halkan aan ku dhashay laakiin iyo dhulkayga hooyo waay halkaas maxamed faarax jire waa uu mahadsan yahay haatan aanu dhegaystayaal eegno qurba joogta magaalada minneabolis ayaanu ku horeynaynaa ee wariyahayaga magaaladaasi maxamuud mascade ayaa codbaahiyaha la dhex maray asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa cabdi warsame gudoomiyaha degmada laxaad ee magaalada minneapolis waxaana maanta rabaa inaan u hambaliyeeyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo ay baarlamaanka soomaaliya maanta ay doorteen lana dhaariyey xilkana la wareegay waxaana rajeynaya madaxweyne farmaajo oo ah nin muwaadin maraykana sida anigoo kale inuu wax badan ka bedelo dalka soomaaliya iyo maamulkeeda gaar ahaan in ciidamada iyo uh, shaqaalaha dowladda si joogtaha loo siiyo mushaarkooda siduu ballanqaaday bismillahi raxmaan raxiim magacayga waxaa la yidhaha doctor cabdiqaadir daaci waxaan joogaa jaamacadda maanasoota qaybteeda cilmi baarista waxaan inta hambali ugu diriyaa madaxweynaha cusub maxamed cabdulaahi farmaajo oo aan leeyahay waa guul usoo heyta dhammaan ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan kaloo inta ay kala dardaarmayaa madaxweynaha bal at least inuu hormariyo xagga amniga xagga dhaqaalaha iyo dhammaan inuu ku sameeyo dhammaan dubadejin dadkii eh, qaxootiga ahaa qaarkood kusan gudaha dalka iyo banaanka minneabolis haddaanu halkaa kaga gudubna dhegaystayaal haatanna colombos ohio waxaa la yidhaahdaa jamaad cabdi diiriye maasha allah tabaarakallah aad baan ugu faraxsanahay dareenkayguna aad buu u kacsan yahay waxaana ilaahay ka codsanayaa inuu ilaahay nooga dhigo midkii diintiisa iyo dadkiisaba muxuu ahaayeeto anfaca ilaahay subxaana watacaalana wixii shar ah uu ha ka qabto wixii khayrana allah u far u- u- u- ilaahay subxaana watacaala ha u sahlo magacayga waxaa la dhahaa marwe xaaji siciid maasha allah aad aad aad iyo aadaan ugu faraxsanahay maxamed cabdulaahi farmaajo maasha allah inuu ilaahay ka dhigo kii dalka anfaco insha allah waana u duceynaya aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha iyaga magaalada colombos cabdikaafi iyo dhammaan wariyayaashii soo diray dareenka shacabka warbixinno iyo waxyaabaha kale ee doorashada la halmaala waxaad dhegaystayaal kaga bogan doontaan idaacadaheenna soo socda aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha v o eda jaamac bulle jaamac oo inala socodsiinayay warbixintaasi ku saabsan dabaaldegyo ay xalay dadka soomaalida ah ee qaar ka mid ah magaalooyinka iyo weliba soomaalida qurbaha ay u sameeyeen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
aroor wanaagsan dhegaystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a dhinaca kale cabdixakiin maxamuud fakhi oo ahaa wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya islamarkaana ay muddo soddon sano ah is-yaqaaneen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa v o eda uga warramay doorashada la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo waxa laga filayo haaruun macruuf oo wareysay cabdixakiim fakhi ayaa marka hore weydiiyey sida ay doorashadu u dhacday
runtii haaruun waa mahadsan tahay maanta waa maalin aada u weyn oo taariikhda soomaaliyana isbedel weyn ku yimid dowladnimadeeda marka la fiiriyo runtii doorashadii iyo nidaamka ay u dhacday iyo madaxweynaha la doortayba xaqiiqdii marka waxaan oran karaa waa guul ummadda soomaaliyeed usoo hoyatay waa guul dalkeena usoo hoy usoo hoyatay waa gartay maxay kula tahay markaad eegto sida ay ku soo socotay doorashada labada aqal ee baarlamaanka iyo maaragtay sida ku jirtay maxaan ku idhaahdaa saaxada siyaasadeed iyo natiijada soo baxday ma kaa yaabisay runtii dad badan oo aniga igama yaabin laakiin dadka oo siyaasiyiinta iyo dad badan oo maaragtay oo siyaasadda daneynayeen runtii way arrintaas way ka yaabisay oo dad fara badan waxay lahaayeen maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin runtii oo aada ay shacbiga u jecel yihiin laakiin shacbigii maadaama uusan wax dooranayn waxay u dhigayeen in oo marka isla gaaro qof iyo codkiisa oo sanduuq ah uu si oo sahlan uu ku guuleysan karo jagada madaxweyn madaxweynenimada laakiin nasiib wanaag runtii baarlamaanka labada gole ee aqalka sare iyo baarlamaankaba waxaa kusoo waxaa soo galay runtii dhalinyaro aada u fara badan oo aan dhihi karo runtii oo isbedel doon ahaa oo raadinaya runtii hoggaan cusub inay maaragtay waddanka ay u doortaan hoggaankaas cusubna waxay waa wuxuu ilaahay ka dhigay maxamed cabdulaahi farmaajo inuu noqdo maadaama taariikhdiisii hore oo aada u wanaagsaneed oo ay hayeen waxay oo maaragtay muddadii uu prime ministerka ahaa oo gaabneed waxqabadkii muuqday ee ummadda soomaaliyeed ay quluubtooda ay kusoo jiit uu kusoo jiitay oo taageeradooda uu ka helay ayaa ma aragtay sabab u ahayd inay maanta ay isbeddelkaas weyn sameeyaan oo ay doortaan maxamed cabdulaahi farmaajo waana xaqiiqdii xagga amniga marka la fiiriyo muddadii gaabneed oo uu joogay prime ministerka ahaa hore waxaad arkaysaa in uu wax la taaban karo oo muuqda oo ka qabtay dalka isbedel uu ku sameeyey muddadaas marka la eego sidoo kale la dagaalanka argagixisada iyo al-shabaabta si iyadana guulo waaweyn uu kasoo hooyey xamar xoreynteedii markaas maaragtay markii uu prime ministerka ahaa ay guushaas ay ay dowladdu gaartay inay ka xoreeyaan xamar al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada in ay maaragtay moralkooda iyo daryeelkoodaba uu aada ugu fiican yahay oo markaasna ay taasina keeni karto in soomaaliya amnigeedana la sugo ciidan oo amni lagu kalsoonaan karana loo dhiso waa garta howlo badan baa dabcan hor yaala maxamed cabdulaahi farmaajo markaad eegto barnaamijkiisii uu baarlamaanka usoo hordhigay iyo aqoonta gaarkeed u leedahay muxuu ka bedeli karaabay kula tahay xaaladda iyo dhibaatada soomaaliya ka taagan oo mid aada u adag hadday tahay amni hadday tahay qaxooti hadday tahay musuq maasuq hadday tahay kala qobnaan siyaasadeed maxay kula tahay xaqiiqdii aqoonta dheer iyo aan u leeyahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo oo aanu ahayn muddo soddon sano ka badan saaxiibo iyo wada shaqeynba runtii aan ka mid ahaa golihiisa wasiirada oo aan ka soo qabtay jagada ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka gaashaandhiga wax weyn i- ayuu ka qaban karaa runtii arrintaas dhibaatada maanta da- ka jirto ee amni darrada ah sababtoo ah ah, soomaaliya dhibaatadeeda waxaa saldhig u ahaa eh, arrimo la xiriira qabyaalada iyo cadaalad darrada iyo musuq maasuqa waxyaabaha ugu waaweynna intaasay ahayd intaasna eh, madaxweynaha la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu ka qaban karaa runtii wax la taaban karo waa ma aha nin qabiil runtii qabiili ah ma aha waa nin soomaaliyeed oo ummadda soomaaliyeed oo dhanna ay u siman tahay markuu asiga ra-iisul wasaare ahaana wadanka ka ahaana ah, xafiiskiisa ay ka muuqdeen soomaalida oo dhan qabaa'iladeeda oo aanay ahayn reer keliya waxaa kale oo aydana jirta inuusan ahayn nin hanti raadis ah oo uu yahay nin aamin ah oo aanan u baahnayn hanti ah, qaran oo uu ma aragtay hantidaasna uu ku maamuli doono sidii oo ma- dawlad wanaagi ahayd oo itus oo itaabsi ah midda kalena waa nin cadaalad keeni doono oo ummadoo dhan ay u siman tahay oo aanu kuwa gaarna hoosta uusan gashanayn kuwa kalena uusan fogeynayn cabdixakiin maxamuud faqi wasiirkii hore ee wasaaradda gaashaandhigga ee soomaaliya oo u warramayey wariyahayaga xaaruun macruuf
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaan waa v o a waxaa shalay dalka isutagga imaaraadka carabta ku geeriyooday madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka puntland allaha u naxariistee jenaraal cadde muuse xirsi warbixintan waxaa nooga diyaariyey wariyaha v o eda xuseen barre aadan
jenaraal maxamuud muuse xirsi boqor oo loo yaqaano cadde muuse ayaa ku geeriyooday dalka isutega imaaraadka carabta cadde muuse ayaa hore usoo qabtay xilka madaxweynaha puntland isaga oo muddo badan ka mid ahaa saraakiisha sare ee ciidankii soomaaliya waa kan muuse cali jaamac oo ay aqoon dheeraada isu leeyihiin marxuumka oo soo koobaya taariikhdiisa maxamuud muuse xayse allah u naxariistay wuxuu ku dhashay magaalada xamar ee kun iyo sagaal boqol iyo soddon iyo toddobadii waxbarashadiisa dugsiga qur-aanka kun iyo sagaal boqol afartan iyo labadii afartan iyo afartii magaalada xamar dugsiga hoose dhexe kun eh, kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo afar ilaa kun iyo sagaal boqol konton iyo saddexdii dugsiga sarena wuxuu kaga baxay xamar kun iyo sagaal boqol konton iyo afar ilaa konton iyo sideedii marka waxaa loo qaaday leyli sarkaal oo ciidamada dalka talyaaniga kun iyo sagaal boqol konton iyo sagaal saraakiishii ugu horreysay oo la qaaday ayuu ahaa akademiyada modern la yidhaahdo ayuu wax kusoo bartay kadibna lixdan iyo labadii ilaa lixdan iyo saddexdii torino ayaa sharciga oo ci- eh, lagu eh, ayuu laba sano kusoo qaatay marka kuliyadda sare oo ciidamadana kun iyo sagaal boqol iyo lixdan iyo toddobadii ilaa lixdan iyo sagaalkii isla dhulka talyaaniga Een, eh, kuliyadda istaraatiijiyadana ruusiya kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo shantii ilaa kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo lixdii waxqabadkiisa haddaan u- eh, aan usoo noqono een, wuxuu shaqo ka bilaabay lixdan iyo saddexdii ilaa lixdan iyo shantii een, wuxuu ahaa xogayaha taliyaha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol lixdan iyo shantii iyo lixdan iyo toddobadii wuxuu ahaa taliyaha ciidanka hooseed Eh, kun iyo sagaal boqol toddobaatankii toddobaatan iyo labadii wuxuu ahaa taliyaha qeybta kow iyo labaatanaad oo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed Een, kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo labadii ilaa toddobaatan iyo saddexdii wuxuu ahaa hogaanka eh, tababarka ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo afar toddobaatan iyo shan wuxuu ahaa barasaabka ama eh, guddoomiyaha gobolka sanaag erigabo Een, kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo lixdii toddobaatan iyo shantii china ayaa waxaa loogu bedelay wuxuu ahaa la taliyaha dhanka ciidanka safiirka ama safaaradda anigu dee talyaanigaanu naqaana waxaa la yihahdaa adeto militare ama military attache kun iyo sagaal boqol toddobaatan iyo sagaalkii iyo kow iyo sideetankii wuxuu ahaa eh, safaaradda canada iyo wuxuu ka ahaa diplomat yacni eh, staffka ayuu eh, xubin ka ahaa Een, eh, marka markii dee dalka uu burburay eh, waa meeshuu iska dhiibay oo wuxuu ka noqday qaxooti kabacdi wuxuu kusoo laabtay kun iyo sagaal boqol iyo eh, laba kun iyo labadii iyo laba kun iyo saddexdii wuxuu jabhadda j b b oo puntland ayaa isaga iyo cabdullaahi yuusuf ayaa heshiis ku galay arrintii awoodda oo laysku qabsaday oo puntland kun iyo labadii kun iyo shantii ilaa laba kun iyo sideediina wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka puntland hadda muuse ayaa dadka aqoonta u leh waxay ku tilmaamaan inuu ahaa hogaamiye bulshada ku xidhan islamarkaana qadarinayay qarannimada soomaaliyeed sida uu faahfaahinayo cumar khaalid yuusuf boqor oo ay qaraabo yihiin marxuumka cadde muuse wuxuu ahaa nin soomaalidu aada u taqaano oo cadde magaciisu uu kas uusan ka soo jeedin kalarkiisa laakiin wuxuu ahaa nin hadalkiisu cad yahay oo baland ah oo runta sheega oo aan laalaabin wax wuxuu caan ku yahay waxa probably waxa ugu weyn oo lagu xusuusanayaa waxa weye maanta jamhuuriyadda soomaaliya madaxweyne cusub baa la magacaabay abaal weyn buu soomaalida cadda ku leeyahay because iyada oo dhowr iyo toban sano laga maqnaa madaxtooyada afartii sano saddexdii sano iyo afartii sano ugu horreysay cabdullaahi yuusuf markasu noqday qaradka budgetka soomaaliya oo dhan wuxuu ka bixinayay puntland taasi oo weliba sababtay inaan mar labaad lasoo dooran because reer puntland aada bay uga caragsna qaar intooda bad dadka dadka kasoo horjeeday oo isticmaalay arrintaas inuu qaradka qaradkii yani budgetka puntland uu ku bixinayay xamar macnaha waxaan uga jeedaa calanka maanta ka taagni sidaa uu yahay uma yani tallaabo tallaabo wey laakiin wuludhigeedii jamhuuriyadda soomaalidu mar labaad inay taabto buu qeyb weyn ka ciyaaray because budgetka ay ku shaqeynaysay dowladii cali maxamed geedi iyo cabdullaahi yuusuf wuxuu ka ahaa kii isagaa isagaa bixinaya budgetkooda puntland ka bixinaya cadda muuse ayaa sidoo kale lagu xasuusan doonaa waxyaabihii uu ka hirgeliyey puntland intii uu talada hayay sida uu mar kale faahfaahinayo muuse cali jaamac waxaa lagu xasuustaa wuxuu ahaa yani qofkii ugu horreeyey oo u dhigay barnaamijka lagula dilo burcadbadeeda wuxuu ahaa muxuu ahaye isla markaas wuxuu ahaa yani mashaariic badan oo horumarneed ayuu dalka ka sameeyey oo runtii qolyihii ka horreeyay aanay samayn maarag
kaasina waxa uu ahaa xuseen barre aadan oo warbixinta inooga diyaariyey allaha u naxariistee geeridii genaraal cadda muuse xirsi dhegeystayaal haatanna waa xubintii ciyaaraha waxaa inoo haya nuur xasan nuur oo stuudiyaha igu heliya mahadsanid jaamac buule jaamac haddii aan ku bilowno ciyaaraha dalka sbain kooxda alaves ayaa sagaashan iyo lix sano kadib gaartay fainalka koobka dalka sbain kadib markii ay xalay hal gool iyo eber ay uga badisay kooxda selta figo is-aragga labaad ee wareegga sima fainalka ee tartankan goolka keliya ee ay ku badisay alaves waxaa dhammaadkii ciyaarta u dhaliyey laacibka garabka ka ciyaara ee edgar mendes waxaana ciyaarta fainalka ay is-arki doonaan kooxda barcelona bisha may barcelona talaadadii ayay usoo gudubtay fainalka kadib markii ay kasoo badisay kooxda atletic madrid dhinaca horyaalka talyaanigana waxaa xalay dhacay laba ciyaarood kooxda yuventus ayaa laba gool iyo eber uga awood sheegatay naadiga karatone labada gool yuve waxaa u kala dhaliyey mario manzukij iyo gonzalo higwain oo saxiixay goolkiisii lix iyo tobanaad ee xilli ciyaareedkan guushaasi ayaa uga dhigeen yuventus inay hadda toddoba dhibcood oo nadiif ah ka sarreyso kooxda kusoo xigta ee roma kooxda ku jirta kaalinta saddexaad ee naaboli ayaa hoos u soo dhigi karta farqiga dhibcaha ee oo keeni karta lix dhibcood haddii ay jimcaha soo socda ka badiso kooxda genoa yuve waxay doonaysaa inay ku guulaysato horyaalka talyaaniga markeedii lixaad oo xidhiir ah sanadkan dhanka kalena kooxda milan oo afartii kulan ee ugu dambeysay laga badinaya ayaa xalay hal gool iyo eber ugu awood roonaatay kooxda bolonya milan oo ku ciyaaraysa sagaal laacib kadib markii laba ciyaartooy kaarka cas laga siiyey ayaa waxaa goolka u dhaliyey daqiiqadii sagaal iyo siddeetanaad ciyaaryahan mario baselich dhegaystayaal xubintii ciyaarahana waa naga intaa
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a idinkaga imaaneysa washington markaana dhegaystayaal aan ka codsado jaamac buulle jaamac oo dhankayga bidix fadhiya in uu inoo dul maro qodobadii wararka caalamka ugu doorka roonaa aad iyo aad ayaad mahadsan tahay bukhaari sida ay ku soo warramayaan wararyaasha v o eda ee soomaaliya iyo weliba qurbaha waxaa aada loo soo dhoweeyey doorashadii shalay ay xildhibaanada labada aqal ku doorteen madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo magaalooyinka ay ugu horeyso caasimada dalka ayaa aada looga dabaaldegay iyadoo rasaastii la kala joojin waayey sidoo kale waxaa laga dabaaldegay magaalooyin badan balse waxaa xiriir nagala soo sameeyey magaalooyinka ay ka midka yihiin boosaaso cabudwaaq bacad weyn oo ka tirsan koonfurta gobolka mudug baran iyo weliba gaarisa wararka ayaa intaa ku daraya in magaalooyinka qaar ay dabaaldegyadu khasaare geeri iyo dhaawacba leh ay geysteen dhanka kale dowladda maraykanka ayaa u hambalyeysay madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo xalay si aqlabiyad leh ay baarlamaanka soomaaliya ugu doorteen magaalada muqdisho aada iyo aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheena jaamac buule jaamac oo inala socodsiinayey wararkii ugu doorka roona ee v o e da saaki idiin haysa markaana dhegaystayaal aan ku nasanno kaalimihii heesaha waxaan idiin soo qabanay heestii ruun iyo fanaanka maxamed suleymaan tubic
saxaabadanu roobku uu ku horo yulaba ragumanayaan rahayo maroodiga awada rafiiqne rahayo maroodiga awada rafiiqne lagu mareeye wabiraaligelse dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola samad ku dhalayo ristu ay isqabatoon lagu raacin xoola reeruu ku badan usoo rugeeye reeruhu ku badan usoo rugeeye bil lagu mareeye wadiraali gelise sooye runeysooye
been laguma riime runay isoo eg iyo codkii hallaasiga aha allaha u naxariistay maxamed saleebaan tubaac ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenna aloornimo waa aniga waa jaamac buulo jaamac iyo saaxiibkii nuur xasan nuur bukhaari iyo soo saaraha idaacaddeenna bashiir abiikar ismaqal dambe oo xiise leh ayaannu idin
leenahay arkareemaye ranta saydhinaayo gurayadu karoortan awadaarudeyaan kadaadiyaaye awadaarudeyaan kadaadiyaaye lagu mareeye wadiraali gelis